xukuumadda somalilan ayaa shalay sheegtay suuqa ganacsiga magaalada togwajaale ee soohdinta etoobiya iyo somalilan uu hoosu dhac ku yimid taasoo saamayn ku yeelatay heerka dhaqaalaha iyo miisaaniyadda laba kun saddex iyo labaatan ee somalilan sida uu caddeeyey wasiirka maaliyadda somalilan dr sacad cali shile dhaqaalaha somalilan laba tiir wuu ku dhisan yahay tiirna waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka alxamdulilahi xoolaheennu roob badanna wuu noo daay gugii xooluhuna waynoo caafimaad qabaan xoolo badanna waynaga dhoofayn laakiin tiirka ganacsiga ayaa xakaduu ku yimi oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xidhnaa ganacsiga wajaale mari jiray ganacsigaasoo iminka runtii xakaduu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa marka xagga ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi xooga yaroo hoosu dhaca xagga miisaaniyadda miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa lama dhammaynin lakiin waxaan isla garannay xagga arrimaha maase inoogu mudan waxyaabaha inoogu mudan insha allah sanadkana inoo mudnaa sanadka soo inoo mudnaan doona waxaa ka mida difaaca qaranka akamid noqon doona ida laftigeeda dee doorashana waynu diyaargaroobeynaa sanadka soo socda isaga laftigiisu dee mudnaantiisa ayuu leeyahay waxay noo soo raacay wixii kale la xidhiidhaa adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka inkasta oo xaaladda dhaqandhaqaale ee somalilan muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey suuqyada ganacsiga ee kala duwan islamarkaana duruufo kale oo ku soo kordhay ay ka mid ahayd sixir barar iyo gubashada suuqyada waaheen iyo wajaale haddaba maxay tahay sababaha keenay in dhaqaalaha somalilan uu hoos u dhaco sakariye sheekh axmed waa bara sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa waad mahadsan tahay khadar maxamed cakule hoosoo dhaca dhaqaale ina saameeyey somalilan ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya waxa weeye wayse soo taraysay markaad eegto siyaasadda geeska qallaasaha geeska ka jiray sanadadii ugu dambeeyey xagga markaad eegto dhanka siyaasadda saamileyda somalilan khilaafkii daba dheeraaday iyo tii geeskaba iyo dagaaladii caalamka ka socday sida dagaalka ukraine iyo cudur cudurkii badamika ama markaas samareenka ee caalamka haleelay waxyaabahaasoo dhan way soo tarayeen laakiin hadda waxaa intaas sii dheer waxaa imika dhaqaalaheena saameeyey waxa weeye ganacsatadii gaarka ahayd sida baarankii maalgashadayaashii gudaha oo lacagihii maalgashiga yareeyey taasina waxay saameyn ku yeelatay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii suuqyada somalilan waxaa sidoo kale maamulkii inta badan habsamiga u socday xagga sarifka oo isaguna markaasi qallaasa ku yimi waxyaabahaas oo dhan istaransanaya baa keenay dhaqaal xumada waxyaabaha kale ee muhiimka waxa weeye haddii ay banku ama ama hay-adaha dawliga ah ay waayaan awooddii dhaqaale ku maamuli lahaayeen maaliyadda sida central banku iyaduna ay yaraatay una baahayay in banka la xoojiyo oo monitary powerkiisa la xoojiyo oo helo markaasi lacago qalaad markaasi dahabkii oo kale iyo waxyaaba kale oo markaasi dhaqaaluhu u baahan yahay si monitary powerkii banku uu markaasi u kordho una maamuli karo markaasi suuqyada sarifka iyo asxaarta marka dhibaatooyinkeenu kuwaasa ugu waaweyn inta badan dadka lafugura ama faaqida siyaasadda dhaqaale ee somalilan ayaa tilmaama in inta badan laba nooc ama laba tiir ay dhaqaalaha somalilan ku tiirsan yahay gaar ahaana dhinaca siyaasadda xukuumadda waa kan dhaqaalayahan sakariye oo isdul taagay sida ugu habboon ee xal loogu heli karo
sidaynu dhaqaalo kale oo aynu u heli karnaa somalilan somalilan lafdhabarteeda dhaqaale waxa weeye xoolaha xoolaha nool badanaana suuqaasi waxa uu inta badan yahay waxaa loo yaqaano dhaafka dhaqaalaad monopsony ama iibsado keliya ayaa inaga iibsadaa marka monopsoniga waxaa loo baahayay in dhaqaalaha markaasi iibsadaa keliya inaynu diversify ama aynu kala gedino oo aynu helno markaasi dalal kale o aynu xoolaha u dhoofino waxaa jira meelo badan oo markaad eegto dhaqaalaheenu xagga suuqyada xoolaha haddaad eegto suuqa xoolaha tusaale ahaan suuqyada caalamka waxaa laga yaabaa ku dhawaad laba boqol oo dollar neefka in in lagu iibgeyn karo waxaa sidoo kale iminka soo shaabaxaya inaynu leenahay khayraad badan sida macdanta dahabka waxyaabahaasi oo dhan oo iyagana u baahan iyadana in la dhoofiyo waxaa sidoo kale muhiima in wax soo saarka gudaha la xoojiyo si looga maarmo markaasi kuwaasi waa kuwa la doorisi karo ee ummadeena u baahan tahay in lagaga maarmi karo dhaqaalaha dabadda ka imanaya inta badan ee maciishada u badan tahay dalkeen markaasi ay kala soo degaan dunida dunida walbana waxay ku horumartay waxa weeye khayraadkeeda khayraadkeeda inay ka faa'iidayso hadday tahay macdanta hadday tahay wax soo saarka beeraha hadday tahay wax soo saarka xoolaha oo markaasi qiimo lagu daro wax soo saarkeenii oo neefkii aynu dhoofinayni aynu u raadino suuqyo kale in dowladdu ay abuurto markaasi wakaaladii suuqeynta xoolaha wakaaladii suuqeynta xabka iyo faleenka wakaaladihii markaasi suuqeynta khayraadka dalkeenna si loo dhiiri geliyo oo lacag adag ee dunida ay nooga soo gasho khadar maxamed cakule v o a hargeysa